alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaai walmursaliin sayidina nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira wabacd saynu uwada ballansanayn biidni illaahi tacaala caawo waxaynu qaadan doonaa muxaadaro aada iyo aada u qiimo badan oo ciwaankeegu yahay kashfu lqidaa cama fi lmawlidi min alakhdaa waa in la caddeeyo mawliidka waxaa loo yaqaano qaladaadka ku jira waxay noogu martay caawo sheekheena jazaahu llahu khayr asheekh cabdiraxmaan maxamed cali abu xudayfa oo muxaadarada inoo faahfaahin doonaa falyatafadal mashkuuran wama'juuran biidn illahi tacaala إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخyر الhdي hdي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شhر الأمور محdثاتها وkula محdثة بdعة وkula بdعة ضلالة وkula ضلالة في الناr ثم أmا بعd السلام عليكم ورحمة اللahi وبركاته بإذن الlahi سubحaanه وتaعaaلى sidaa inoo tilmaamay walaalkeen sheekh khadr waxaynu kelimaad kooban ka odhan doonaa أkطda sharciga ah ee ku jirta ixtifaalka iyo xafladaysiga mawlidka nebiga sala allahu alayhi wasalam awala rasuulka sala allahu alayhi wasalama mawlidkiisa ka hadalkiisu ma aha inkirid la inkiraayo nebiga dhalashadiisii sala allahu alayh wasalam mana aha sida dad badani ay u sawiraan dadka ka hadla inay yihiin qaar nebiga la cola calayhi salaatu wasalaam oo qofka rasuulka la culoobaa waynu garanaa xukunkiisu inuu yahay kafir qof mu'miniina inuu cid rasuulka iyo ilaahay colaadisa xidhiidhiyaa mid u bannaan maaha laa tajidu qowma yu'minuuna biاllahi walyawmi اlآakhir yuwaaduna man xaada allaha warasuulah walow kanuu aabaa'ahum aw abna'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum heli maysid qoom ilaahay rasuulkiisa rumeeyey maalinta aakhiro oo xidhiidhinaya oo jecel ciddii ilaahay iyo rasuulkiisa colaadaysa sala allah alay wasalam waxa weeye ka hadalka arrimaha noocan ah ama guud ahaan muxdathaadka iyo bidacu waa difaac can shariica iyo difaac can sunati alxabiibi mustafa sala allahu alayhi wasalam waana jacayl ciddii nebiga ka difaacda sunnadiisa iyo diintiisa waxaan ku sugnayn waa jacayl nebiga ay u qabto sala allahu alay wasalam laanna ruuxu cidda uu jecel yahay waa uu difaacaa bidcada sideeda ama waxaa bidaca loo yaqaanaa waxaynu dhammaanteen garanaynaa sharcigu halka uu ka taagan yahay fii ma uxdita fi diin illahi caza wajal aw camaa uxdita fi diin illah diinta alle waxaa lagu soo daro sida uu u adkeeyey sharcigu marka bidaca iyo waxa weeye waxyaalaha la soo dariyaa waa qaar islaamku aada uga digay waxaan rabaa marka hore intaanan masalada mucdeeda iyo umucdeeda gelin inaan gogol dhig sameeyo ah bidca waa maxay maa hiya albidca bidca maxaa la yidhahdaa bidcada ahlucilmigu waxay yidhahdeen tacaariif fara badan iyo aqwaal badan bay ku leeyihin culammadu waxaa ka mid ah ahlucilmiga tacaariifta ku leh alxaafid ibn rajab raximah llah waxaanuu sheekhu sheegay albidca inay tahay maa laysa laha aslu min ashariica yurjacu ilayh wixii aan lahayn asal shareecada waxa weeyaan ku sugan oo loo noqdo aan lahayn wixii aan lahayn asal shareecada ka yimid oo loo noqdo ayaa bidca la yidhahdaa taas ayaa la yidhahdaa waxa weeye markaa bidca wixii aan lahayn asal shareecadaas jaamic alculuum walxikam bay ku taallaa tacriifkaasu ku yaallaa safxadda laba boqol iyo toddobiyo lixdan sidoo kale sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llah waxa uu tilmaamay bidcadu inay tahay ma khaalafa alkitaaba wasunna aw ijmaaca salafi lumma min alictiqaadaat walcibaadaat wixii khilaafa kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga sala allahu alayhi wasalam iyo ijmaacii iyo kulankii ummaddan salafkoodii iyo dadkoodii wanaagsanaayee hore waxay isku waafaqsanaayeen wixii khilaafa oo caqiide iyo cibaado labadaba leh ayaa waxaa la yidhaahdaa waxa weeye markaa bidco ama macno ka caamsan waxay ahlucilmigu yidhahdeen maa lam yashrachu allahu min addiin waa wax kastoo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa aanu ku sharciyeynin dhexdeeda oo bimacnaa dadku waxa weeyaan ay la yimaadeen oo ay soo ixdaafiyeen ama ay soo kordhiyeen marka bidcadu markaynu sidaa u egno ama tacaariifta kala duwan iyo kuwa la midkaa aynu egno bidcadu waa cibaara iyo weedh yacnaa waxa weeye ah dariiqatun fi ddiin mukhtaraca tudaahi sharciya yuqsadu bisuluuki calayha almubaalaqatu fi tacabudi lilahi subxaana sida imaamu shaatibi kitaabka alictisaam fi lmujalad alawal safxad hamsiin uu ku sheegay waa dariiqo yanaa waxa weeye diinta lagu soo kordhiyey oo mukhtaraca oo lasoo dhambashay diinta dhexdeeda sharcina u eg macanaa sharci maaha laakiin sharci bay u eg tahay waxaana looga jeedaa maridda la maro iyo waxa weeyaan la imaatinka lala yimaado waxaa looga jeedaa yanaa in lagu xeel dheeraado fi tacabud lilaahi subxaana ilaahi subxaana wa tacaala cibaadadiisa yanaa ama in lagu caabudo ku xeel dheeraan lagu xeel dheeraaday ayay noqonayso marka bidcadu tacaariiftaa kala duwan oo fara badan oo intani ay tahay yanaa ishaaro uun bay culammadu ku tilmaameen waxaana hadalka culammadu uu isugu soo uruurayaa dhammaantii iyo idilkii bidcadu inay tahay shay mukhtaraca oo diinta lagu soo dha lagu soo daray oo laysat min addiin daabidka bidcaduna sida sheekh ibnu cuthaymiin raximah llah uu sheegay waxa weeye altacabud lilah bima lam yashrachu llah intaasuu sheekh kusoo kooban labadaa kelmadood ee kooban ama labadaa jumladood ee koob kooban tacabud lilah bima lam yashrachu llah in ilaahay lagu caabudo waxaan ilaahay jidayn subxaana wa tacaala ilahay in lagu caabudo waxaan ilaahay jidayn subxaanahu wa tacaala markaa bidca waxaan leeyahay qoranaynaa markaynu tacaariifta culimada waaweyn ee adilada ah iyo aimada diinta hadalkooda aynu fiirinayno waxaan odhanaynaa bidcadu waxa weeyaan kuwa qof kasta oo la yimaada ama ilaahay ku caabuda shay aan shareecada waxa weeye ku jirin oo sharci aan ahayn waxa uu ku sugan yahay bidca oo wuxuu la yimid bidca ayuu la yimid bidca ayuu la yimid sidaa daraaddeed nabigeenu sala allahu alayh wasalam wuxuu inooga tegay dariiq waadixa oo rasuulkeenu uu ina amray sala allahu alayh wasalam inaan ku socono rasuulku wuxuu tilmaamay facalaykum bisunnatii وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور رasuulku صلى الله عليه وسلم wuxuu yihi waxaan idinka digayaa waxyaalaha lagu soo daro في شhaريcaة الlah عaزa وaجل waxaanad laaزimtaan sunahayga iyo dariiqayga iyo dariiqa ay mareen kuwa iga dambeeya ee hanuunsanee la hanuuniyey afartii khaliif iyo saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi tacaala calayhim marka qaacidadaa kulligaa baynu haysanaa calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa alraashidiin almahdiyiin sidaa daraaddeed walaalayaal bidcadu haddaynu ku koobno tacriifkeeda intaas waxay leedahay khatar iyo khatar aada u weyn liajli haadaa bay ahlu cilmigu uga digeen waxaanay caddeeyeen culammadu inay bidcadu ka shar badan tahay macsiyada lianna saaxiba albidca yactaqid annahu yataqarab biha ila allah caza wajal maxaa yeelay qofka saaxiibulbidcihii wuxuu rumaysan yahay ama uu aaminsan yahay in uu ilaahay ugu dhowaanayo subxaana wa tacaala laakiin saaxib almacsiyuhu dee taa ma aaminsana oo qofka macsiyo ku jira iyo demb iyo xumaan dii la dhada macsiyadan iska daa ilaahay baan ugu dhowaanaya wax kaga doonaya ma odhanayo kuna doodi maayo macsiyadu inay tahay shay wanaagsan laakiin qofka saaxibulbidcaha ahi wuu ku doodayaa inay sheegani tahay shay wanaagsan oo cibaado ah oo ilaahay uu ugu dhowaanayo subxaana wa tacaala waliajli hada bay culammadu yidhaahdeen bidcada ka xun macsiyada bidcada ayaa ka xun macsiyada a'imada sidaa tiri waxaa ka mid ah alimaam اljaliil sufyaan ibn cabdillah athawri raximah اllah wuxuu yihi ina albidcata axabu ila ibliis wafii bacdi nuqulaat ila shayطan min almacsiya liana albidca laa yutaabu minha walmacsiyatu yutaabu minha waxaad ka eegtaa kitaabka tuxfat alciraaqiya fi alacmaal alqalbiya safxadda labiyo toban wuxuu yihi imaamu sufyaan athawri raximah llah ibnu saciid athawri raximah llah wuxuu yihi bidcada ayuu ka jecel yahay shaydaanku macsiyada sababtuu bidcada shaydaanku macsiyada uga jecel yahayna waxa weeye uu cileeyey waxa weeye lianna macsiyada waa laga toobad keenaa laakiin bidcada lagama toobad keeno macsiyada waa laga toobad keenaa laakiin bidcada lagama toobad keeno oo qofku wuxuu isu arkaya da inuu yahay cala ariiq uu kugula doodaya waxaanu ku odhanayaa ma ma waxa weeye ma nebi maxamed sal alla alay wasalam waxaad leedahay ha tusaliin ma waxaad leedahay cibaadadan ha la imanin ma dhowaanshaha ilahay aan u dhowaanay ayaad ii diidaysaad igu haysataa ya shaydaanka halkaa macsiyada waxa weeye ku baaqaaya maad doonatid intaad anigay soo doonanayso masaajidka soo galay ibliiskii baa u qorxinaya oo dhinacan kaga soo wareegay oo u qorxinaya arrinka noocana marka bidcadu khutuura cajiiba ama khatar aada u shadiida ayay leedahay waxaa ka mid a khutuurada iyo khatarta bidcadu ay leedahay anigoo soo koobkoobaya fi lxaqiiqa muxaadaraad dee badan bay u baahnayd hadi lmas'ala iyo bayaankeedu laakiin waxa weeye maa laa yutrak maa laa yudrak kulluhu laa yutrak julluhu waxaan la wada helayn lagama wada tago khuduurada bidcadu leeda waxaa ka mid a inay tahay mucaarida lisunan mid caaridaysa sunnayaashii nebiga sala allahu alay wasalam oo dadka asxaabteeda ah ku hogaaminaysa ictiqaadaad iyo caqaa'id baatil ah iyo acmaalo faasida acmaal faasida oo ka baxsan shareecada islaamka waxaa ka mid a khuduurada ay leedahay waxay koobsanaysaa sheegasho qofku sheeganayo walow yaanu carabka ka odhanay laakiin xaaladiisu ay leedahay inay diinta ku sugan tahay naqs ana fi diin naqs diinta naqsi baa ku jira bulihi fa yaxtaaj ilaa ziyaada ibtidaac waxaanay u baahan tahay ziyaado iyo daliil wax lagu soo kordhiyo leanna qofka nebi moxamed sala allahu alayh wasalam shay aanu jidaynin amrin saxaabadiisu la imanin la yimaadaa waa qof leh walow yaanu afka ka odhane ficilkiisa iyo lisaanu xaalihi uu leeyahay nebigu sal alla alay slam diinta ma dhamaystirin waliajli haada ayaa waxa weeye imaam malik raximah llah markuu aayadda akhriyey alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina famaa lam yakun yowmaidin diinan falam yakun alyawma diina y maalintii aayaddaasi soo degtay wixii aan diin noo ahayn ee ummadda aan diin u ahayn maantana ummadda diin u noqon maayaan wixii maalinta aan diin ahayn maantana diin noqon mayso waa qaacida cajiiba jiddan diinu moxamed calayhi salaatu wasalaam waa intii nebi maxamed uu ka tegey sala allahu calayhi wacalaa aalihi wa saxbi wasalam ma qofkaas wuxuu sheeganayaa bidco la yimid oo shay diinta lagu soo daray la yimid wuxuu sheeganayaa in diinta nuqsaani ku jirtay oo intan ay ka dhinay lisaanu xaalihi baa sidaale caaishaa sidaa tilmaamtay radia allahu canha fa bidco la yimaadaa inuu yahay qof sheegtay in nebi maxamed diintii uu khiyaameeyey waxaashaah nebi maxamedna sala allahu alayh wasalam waa ka fog yahay inuu diinta bar ka mida uu ka tago salawaatu ullahi wasalaamu calayh sidaa bidcadii waa mid waxa weeye iftiiminaysa maca dalik saxaabada rasuulku waxay yidhahdeen ridwaan ullahi calayhim tuwafiya rasuulu اllah salى اllahu alayh wasalam wama min طaa'irin fi الsama ila waqad dakara lana minhu cilma nebi moxamed waxaa la oobsaday sala allahu calayh wasalam isaga oo shimbir samada tuulaa aanu jirin ilaa cilmi uu nooga sheegay yacnii shay walba nebigu waa ina baray sala allahu alayh wasalam wax allaale wuxuu khayr ku jiro waa inoo sheegay wax allaale waxay shar ku jirana waa inooga digay nebigu sal alay slam kadalik waxaa u daliila xadiid aladi rawaahu imaam muslim fi saxiixih min xadiidi cabdillahi bni camr bni caas radia allahu canhuma kuna maca rasuuli lahi sal اla alay waslam fi safar fanazlna manzila famina man yantadil wamina man fi jasharihi wamina man yuslix khibaah id naadaa munaadi rasuuli اllah salaata jaamica salaata jaamica faاjtamacna xawla rasuli lahi sal la alay wasalam faqaala inahu ma min nabiyin qablii إلا كان حقا عليه أن يدل أمته خير ما يعلمه لهم وأن ينذر أمته شر ما يعلمه لهم حلي عبد الله بن عمرو بن عاص هذا الحديث الطويل يذكر دراء في صحيح مسلم قصقنا رسولك عليه الصلاة والسلام بانو سفر لصعني دبنا ميل لدقو أيانو دقني دبنا وانو قيب سمي مد جيد جيد واسحانا يمد تاندي سبسته يمد وحوي الليب كي سعارا نوبتبه نولي وعمل بكفوف dadna waxaanu maqalnay dhawaaqihii nabiga sal alla alay waslam oo noo dhawaaqaay dadna rasuulka hareerihiisaana kusoo xonnay wuxuu nabigu nagu yidhi sala allahu alayh wasalam ma jiro nebi aniga iga horeeyey hadduu jiro waa jiraaye waxaa waajib ku ahayd oo xaq ku ahayd dushiisa saaran inuu ummadda ummaddiisa uga digo inuu ummaddiisa baro wuxuu og yahay ee khayra ummadda inuu sheego wuxuu og yahay sharna in ummaddiisa uga digo sidaa daraaddeed nabigeenu sala allahu alayh wasalam waxa weeyaan wuxuu inoo sheegay inay diintu kaamil tahay salawatu llahi wasalaamu calayh marka bidcada khuduuradeeda waxaa ka mid ah in la idhaahdo biana fi ddiini naqsan diinta waxaa ku sugan naqs iyo dhinaan aya lisaan lxaal u odhanaya saas daraaddeed taxtaaj ilaa ziyaada inay ziyaado baanto waxaa ka mid ah anigoo soo koobiya khuduura khuduura albidac aw khuduurat albidca bidcada khataraheeda waxaa ka mid ah bidcadu waxay koobsanaysaa dadka bidcada la yimaadaa inay sheeganayaan ama ay u muuqdaan inay la yimaadeen biafdala mima jaa bihi nabiyu sala allahu calayh wasalam wuxuu nebi maxamed la yimid oo shareeco ah oo diin ah oo sunno ah oo dhaqan ah inay tu ka wanaagsan la yimaadeen sidaana waxaa u fahmay saxaabadii rasuulka maaha inaga salafuna saalix khayru hadihi اlumma wa khayru quruniha ayaa sidaa u fahmay cabdillahi bn mascuud radia allahu canh markii loo soo sheegay qoomkii xilaqda iyo xalqadaha u fadhiyey waxay masaajidka nabiga sal lla alay slam ee qaybsanayay adkaarta halliluu mia sabixuu mia xamiduu mia boqol jeer laa ilaha illa dhaha boqol jeer alxamdu lilahi dhaha boqol jeer subxaan allahi dhaha ayaa cabdillahi bn mascuud soo dul istaagay markaasa waxay ku dhahdeen azurtana ya abaa cabdiraxmaan maadna soo booqatay qaala ma ana bizaa'irin lakum mid idin soo booqday ma iibu waa maxay waxaan aad samaynaysaan wallahi in aradnaa ilaa ixsaana wa tawfiiqa wanaagun baan ujeednaa bay dhahay wax kale aan uguma jeedo wuxuu ihi laba midun baa tiin yaa ummata moxamed maa asraca halaakakum maca halaagiina ka dhaqso badan xerooyinkii nebigu wax ku cuni jiray weelkiisi ma jajabin dharkiisina ma qalalin laba mid unbaa tihiin inaad tihiin qoom la yimid wixii nebi maxamed uu la yimid wax ka hanuun badan oo ka toosan oo hanuunkii rasuulka mid ka hanuunsan la yimid waxaashaa taas suurtagal ma waa mustaxiil iyo inaad tihiin muftatixu baabi dalaala qaar furaaya albaabaadi furaaya yaana waxa weeye oo aad tihiin kuwii nabigu sheegay sala allahu alay wasalam ee uhi salaadoodaad iyo salaadiina yaraysan doontaan markaad salaadooda aragtaan qiraa'ada iyo akhriska qur'aankiina yanaa akrinta qur-aanka aad akriyaysaan akrintiina idinla yaraan doonto markaad akriskooda aragtaan waxaanan idin arkaa kuwaas sida nuqulaadka qaarkood ama riwaadka qaarkood ay sheegeen waxaanay noqdeen qoomkii masjidka fadhiyey ee bidacaasi wareejinay waxay noqdeen sida u raawigu la odhanayo hum aladiina jaaladuuna bisuyuufi yowma nahrawaan kuwii seefaha noo qaatay ee saxaabada nebiga sukuumayey ee cali bn abi aalib ku shahaado qaadanayey inay ku shahiidayaan aaminsanaa oo jannada ay ku gelayaan bay ka mid noqdeen kuwaas aqlabkooda ama mucdamuhum ama kulluhum waayo bidcadu tajuruka ila lmahaalik halaag bay kuu jiidaysaa khuruuj aad siyar siyar waxa weeye uga guranto diinta ilaahay subxaana wa tacaala ay waxa weeye kuu kalifaysa saas daraaddeed qofku wuxuu sheegtay kaannahu inuu yidhi bidcadan aan la imid waxa weeye waxay ka fadli badan tahay waxay nebigu la imid wa ilaa nebigaa la iman lahaa sala allahu alayh ali wasaxbihi wasalam marka umuuraha ama khutuuraha ay leedahay iyo khataraha ay leedahay bidcadu kuwayowgaas oo lalayaal ayaa ka mid ah bidcadu kulligeed waa baadi ma jirto waxaa la idhahdo bidca xasana iyo bidca sayi'a kullu bidca waa sayi'a waa bidco waana xasano isma qabanayso nebi maxamed ma ogeyn ila bidca waa maxay maa uxdita fi ddiin oo wixii diinta lagu soo daray baa bidca la yidhahdaa fi ddiin qaydkaa fahan fi ddiin laa fi dunya qaar baa markiiba la soo boodaya waxa weeye masaajidka rinjigiisu waa bidco mikrofoonadani waa bidco saacadaha xidhantiin waa bidco laftigiina bidca ya khamiisku waa bidco waxaan wada daadiya war haadihi dunya ya sheekh haadihi dunya waxaa laga hadlayaa fi ddiin wixii diin nebi maxamed ka tegey ma waxbaad ku dartay mise wixii nebi maxamed ka tegay baad ku sugan tahay wixii rasuulku ka tegey waxa lagu soo kordhiyo ayaa bidcaha fi ddiin qaydkaa waa inaad fahamtid wey sidaa daraaddeed nebi moxamed diintiisii baan ku soo daray oo nebi moxamedna ma ogeyn haddana waa xasano oo waa wanaag wax isqabanaya ma aha waa waxa weeye waa mutanaaqidaat waa casoo haddana madow bay ka dhigan tahay buuranoo haddana dhuuban waxa isqabanaya wey waa diddaan laa yajtamicaan waana bidca waana xasana isma qabanayso cid sidaa tidhi oo qowlkiisu muctamar yahayna ma jirto bal waxay nagu filan qowlu xabiibina wa nabiyina moxamed ibni cabdillah calayhi asalaatu wasalaam uu yidhi iyaakum wa muxdathaati اlumuur faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala kulluna min alfaadi alcumuum waa macruuf inkastoo usuul wuxuu ka bilaabay waa garanaya bidca dhammaanteed waa baadi buu nabigu yuri sal la alay slam bidca dhammaanteed waa baadi dikr tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta iyo tahliishu waa min aladkaari alma'huura can nabiy sal la alay slam adkaarta nabiga laga dhexlay bay ka mid tahay maca dalik markii si qaldan loo camalgeliyey cabdillahi mascuud wuxuu yihi waaad waxaad ka dhigantihiin aad la timaadeen xanuun ka khayr badan hanuunkii nebi moxamed sala allahu alay wasaxbi wasalam wa siday saxaabadu bidcada uga fogaayeen ee waxa weeye markaasi uga durkayeen wixii nebi moxamed la yimid wax ka duwan inay la yimaadaan riwaayaadka qaarkood kama fi saxiix muslim ziyaadada wata sheegaysa wa kulla dalaalatin fi nnaar baadi kastana waxaa lagu galaa naarta ayaa lagu galaa saaxiibuhaa waa fi naar weeye sidaa daraaddeed ayuha alikhwaanu fi illaah bidcadu kulluhaa waa dalaal wax bidca xasana la yidhaahdaa ma jirto qaarkood waxay ku dareeriyeen axkaamu lkhamsaha bidca waajiba bidca muxarama bidca mubaaxa bidca mustaxaba bidca makruuha bal kuwa kale halkan i dhigo bidcada waajibka waa maxay tabo waana bidco waana waajib waa bidco uu leeyay waa bidco oo nebigu ma oga haddana waa waajib ya subxaana allah lanna qofku hadduu ku hadlo waxaanu fahamsanayn ama kulla laa yanaa saaqid uu laaqid noqdo wax kastoo dhaca u dhufto oo kitaabku ku qoray inu idhaahdo wuxuu la imanayaa cajaa'ibkaa aynu sheegnay iyo kuwo kasii waaweyn nabigeena sala allahu alayh wasalam baa inagu filan salawaatu ullahi wasalaamu alayh hadalkiisa inagu filan hadalka rabbigeen baa inagu filan labadaasi cidday deeqi weydo wax deeqayo kale ma jiro labadaasi cidday ku filaan waayaan wax ku filaanaya ma jiro sidaa daraaddeed nabigeenu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi kullu bidca dalaala waxaa kaloo rasuulkeenu sheegay sala allahu alayh wasalam kamaa fii saxiixayn min xadiidi caaisha radia allahu canha man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun ninkii ku soo daraa diintaydan waxaan ku jirin waa lagu celinayaa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa radd ninkii diinta kusoo daro waxaan ku jir waa lagu celinaya hadduu midi odhan lahaa waxaan anigu waan soo gaadhay oo culumaan ka soo gaadhay iyo ummad islaam oo ku dhaqmaysa anigu ma ihi kii keenay sida hadduu odhan lahayo xujo moodi lahaa waxaa xujada ka xidhay xadiidka labaad ee nebigu uhi man camila camala laysa calayhi amrunaa fahuwa rad ninka la yimaada camal aan diintayda waafaqsanayn oo diintayda aan ku sugnayn waa lagu xilinayaa buu nebigu uhi sal ly slam marka haddii aanad ahayn almuxdith fi diin kii diinta waxaan ku soo diray alcaamilu bihaa baa tahay ku dhaqmaa tahay adigu marka marnaba camalkaagu inuu marduud noqdo kama badbaadaysid haddaanad soo ixdaahin oo adigu aanad keenin waxaa tahay kii fuliyey markaa mar walba laba gooraba camalkaagu waa marduud oo mid waxa weeye ee la celinayo weeye bidcadu markaa sidaasay u tahay mid munafaro ah oo salafku dadka ay ka eriyeen shareecadu ay inaga eriday culammaduna ay aad iyo aada uga digeen dadka qaarkood waxay shubho ka dhigtaan cumar ibnu khadaab radia allahu canh markii ramadaankii uu ku ururiyey musalliinta taraawiixda inay tujiyaan ubay ibnu kacab iyo tamiim ibnu aws addaari radia allahu canhum jamiican ayaa markii uu arkay dadkii oo tukanaya oo jamaaco ku tukanaya oo salaaddii oogaya baa wuxuu idhi nicma albidcatu haadih aw nicmati albidcatu haadih bidcatanaa u wanaagsan ayuu yidhi marka waxay idhahdeen wuxuu ku magacaabay bidca waana nicma ayuu yidhi marka annaguna waxaanu leenahay yacnaa khayrka iyo wanaaggan iyo maaragtay nuurinta la nuurinayo nabiga sala allahu alayh wasalam kor loo qaadayo waa nicmati lbidcatu haadihi ayay soo gelaysaa marka maxaa u diidaysaan inay jirto bidco wanaagsani waxay ahli cilmigu dhowr arrimood baa ayaa markaa jawaab u ah qowlka cumar ibn khadaab marka koowaad taraawiixdu bidco maaha ee asal bay ku leedahay shareecada nabigeenuna sala allahu alayh wasalam uu oogay salaada jamac buu ku tukaday rasuulku saxaabadu ay kula tukadeen muddo saddex habeen iyo meelahaas ah markii ay uu arkay nabigu sal ly slam habeenkii dambe in ay masjidkiiba buuxsamay rasuulku uma soo bixin gurigiisu ku tukaday nebigu sal alay slam dabeedna wuxuu rasuulku yihi xalay waa arkay waxaad samaynayseen haddaan idiin soo bixi lahaana waa laydinku waajibin lahaa manaydaan karteen marka wujuubkii shareecada lagu waajibinayey ama awaamirtii soo degaysay waxay ku dhammaatay bimowti moxamed caleyh isalaatu wasalaam waxay dambe oo soo degaya bacda rasuulilah sal ly slam ma jiro sidaa daraaddeed shay asal leh oo markaa maslaxad ahaan looga tegay oo nebigu khawf in lagu waajibiyo uu ka baqay darteeda uu jamacii u joojiyey laa inuu salaaddii joojeedo way tukanayeen saxaabadu habeenkii qiyaama leilka waa la imanayeen furaada laa jamaacaad ayuu jamaacadii oo hore u jirtay dib u soo nooleeyey cumar idan erayga bidca u cabiray waa lugawiya walaysat sharciya sheikh lislaam ibnu cuthaymiin wuxuu odhanaya raximah allah alcaalim alusuuliy almufasir alfad raximah llahu raxmatan waasica waxaaba ka haboon in la hahdo waa bidca nisbiya bidca nisbiya ayaa kasii haboon in la hahdo nisbatan ayay tahay wax la soo nooleeyey oo lasoo cusboonaysiiyey ee laakiin looma jeedo bidca sharciya tu sharci ahaan bidca markaa u ah looma jeedo yacnaa markii laga hajriyey laga tegay jamaacada in lagu nooleeyo min cahdi rasul lah sal lla alay slam ilaa an aqaamaha cumar ilaa intuu cumar dib u nooleynayey ayaa cumar wuxuu yihi nicmati albidcatu haadi aw nim aw nima nicma albidcatu haadihi marka bidca nisbiya sheekh islaam ibn cuthaymiin odhanaya raximah llah sidaa daraaddeed arrinta saddexaad sida aynu sheegnay waa midii asal ku leh fi sunna ee wuxuu la yimid cumar ibn khadaab radia allahu canhu keligii ma aha marka umuurahaas haddaan intaa waxa weeye aan kusoo koob koobo markaa muqadamadii tamhiidkii ama gogoldhiggii aan rabo inaan sameeyo inaynu mafhuum guud ka qaadano bidcadu khatarta ay ku leedahay fi sharicat alislaam iyo sida ay uga digtay nusuusta sharciga ah kitaab allah wa sunat nabiy sal ly slam iyo aqwaasha culammadu iyo markaa mawqifka adag ay ka istaageen culamada walaa siyama culamaa ahlu sunna waljamaaca haddaba shaygan aynu doonayno inaynu waxa weeye wax ka nidhaahno oo ah bidcat ixtifaal bilmawlid annabawi alayhi salaatu wasalaam maalintii nebigu dhashay in ixtifaal iyo xaflad lala yimaado xukmi ahaan shareecada maxay ku tahay su-aal lawal waxay tahay inteynaan jawaabtaa ka jawaabin oo suaa jawaabtaa suaal maarata su-aashaa jawaab u noqonaysa awalan shaygani ma khayr baa mise waa shararta macnaha ma wax ilaahay aynu ugu dhowaanayno oo ajri aynu ku doonayno sababtaynu maalkeenna u bixinayno sababtaynu wakhtigeenna u bixinayno juhdi u gelinaynaa ma taqarub iyo dhawaansho ilahay kaga doonaynaa mise waa shay shar ah laa shak inuu qof waliba odhanayo ilaahay baan dhawaanshay kaga doonaynaa oo waa shay khayr ah maadaamuu sidaa yeeda uu khayr yahay khayrkan adiga waxaa lagu weydiinayaa hal jaaa bihi muxamed sal alla alay slam nebi moxamed ma la yimid oo ma sameeyey siduu rasuulku sala allahu alayhi wasalam uu waxyaalaha diinta ka mida inoo faray shareecadda ka mida miyuu inoo faray jawaabtu marka waxay noqonaysaa waa xaqiisuu ku tacalluqaayoo wax xaqiisa ku tacalluqa nebigu waa ka xishooday sidai qaarkood dee kutaba waa ku qoray nabigu sal allahu aleyh wasalam wixii xaqiisa ku tacalluqa ee diin ee ilaahay lagu caabudayo ilaahay ajri lagaga helayo diinta ka mida kama xishoono salawaatu llahi wasalaamu aleyh waa sheegay nabigu muxuu yihi wallahi laa yumin laa yumin axadukum xataa akuna axaba ilayhi min waladihi wa waalidihi wannaasi ajmaciin laa yumin axadukum midkiin iimaankiisu kaamil maaha oo iimaankii la rabay lamuu imanin awa iimaanba male haddii dee nacayb nebi qalbigiisa uu galo labada waa noqon kartaa ilene waxa weeye qof ilaa aan noqdo ka uu ka jecel yahay waalidkii iyo waladkii iyo dadka o dhan kadalik xadiidka saxiixa ah cumar ibn khadaab radia allahu canhu markuu rasuulka u yimid rasuulkii ilaahay yaa rasuul allah shay walba waan kaa jecelahay ilaa min nafsi naftayda mooyaane naftaydu maanan kaa jeclayn markaasaa nabigu wuxu sal ly slam la ilaa aad naftaada iga jeclaato markaasaa wuxuu yihi haddaan kaa jecelahay xataa naftaydi rasuulku muxuu yihi alaana yaa cumar hadda ayaad iimaankii la rabay la timid yaa cumar muxuu rasuulku markuu ku yihi nafteyda mooye inta kale waan kaa jecelahay u aamusi waayey salawaatu llahi wasalaamu caleyh hadduu xaqiisa waxa weeye ka xishoonayo inuu dadka u sheego xaqa nebiga sal allau alay wasalam oo la oogo iyo xuquuqda rasuulka oo la dhowraa waa min addiin qof muslim oo kastaana ma'muur buu ku yahay ee maadaamuu nebigu sheegin laysat min addiin diintaanay ka mid ahayn waliajli haadaaba rasuulku aan u sheegin sala allahu aleyh ali wasaxbi wasalam bacda rasuuli illahi alayh salaatu wasalaam rasuulka ilaahay dabadii waxaa yimid abubakr uma cumar uma cuhmaan uma cali ma xuseen ma yidhahdeen haadihi leyla waa habeen aynu mooganayn waa habeen inaga mudan inaynu noolayno oynu foojignaano oynu soo jeedno oo nabigeena aan xusno ma yidhahdeen hadday yidhahdeen hadday yidhahdeen oo haa jawaabtu tahay fa ayna qaaluu halkay ku yidhahdeen kitaabkay ku qoran tahay halkay ku taallaa yaa soo wariyey sanadkay ku timid oo adigaa lagaa doonaya intaasoo jawaaba intaasoo jawaababa waxaa laga doonayaa qofka bidcadan u ololaynay saxaabadii rasuulka dabadood taabiciintii iyo taabicu taabiciinkii miyay nooleeyeenoo la yimaadeen aljawaab la waxaan leenahay marka intaynaan aqwaasha culimada u gelin ay ka yidhaahdeen fi hadihi lmas'ala oo fi hada alamr wa ayo ciddii u horeysay ee haddaba keenta hadihi lbidca maadaama saddexdaa qarni midnaba aanu ogeyn goormay waxani ummadda soo gashay ee dadka diin looga dhigay waxaa ahli cilmigu saddexdii qarni ee fadliga badnaa qarnigii koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad way tegeen iyada oo bidcadan aan la aqoonin waxaanay ahaayeen sidaynu ognahay saddexdaa qarni saddexda qarni ee u fadli badan ummadda nebiga sala allau alay wasalam waxaanay ahaayeen dadka ugu aqoonta badan leh sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam uguna dadaalitaanka badan leh raacitaanka nebiga sal alay slam iyo noolinta sharciga rasuulka aleyh salaatu wasalaam inay inta sida ahaayeenna wax ishkaala ama shakiyo ku jiraa ma jiro laba qofna iskuma khilaafsana way nebigaaba ugu markhaati kacay sal alay slam khayru naasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum waxaa dad u khayr badan qarnigayga dabeedna kuwa kusii xiga dabeedna kuwa kusii xiga baa nebigu yihi sala allahu alayhi waala alihi wa saxbihi wasalam sidaa daraaddeed maadaama quruuntaasi aanay ogeyn ciddii u horeysay ee waxaan ku soo darta ummaddana dhex keenta dadkana diin uga dhigtaa waxay ahaayeen nimankii la odhan jiray banu cubayd alqadax ama nimankii nafahooda ku magacaabay alfaatimiyuun ee nafahooda ku magacaabay inay yihiin yatasamuuna anfusahum bil- bilfaatimiyiin ay u nisbo sheegtay caruurtii cali bn abi aalib radia allahu canh awlaadu cali ayay u nisbo sheegteen xaqiiqa ahaanna waa raggii aasaasay dacwada iyo madhabka iyo diinta baatiniyada la yidhaahdo ee ka mida markaa adyaanta shiicadu ay haystaan oo culimmadu halkay mariyeen kullu aalib alcilmi uu garanayo idhaa culimmadu baatiniyadu way ka kufri iyo gaalnimo badan yihiin yahuud iyo nasaarada leannu maba aaminsanaba shariica muxamed calayhi salaatu wasalaam bataatan wax kaley u yaqaanaan salaada iyo soomka iyo xajka waxyaabo kale ay waxa weeye ay u yaqaanaan marka awowgood wuxuu ahaa ninkii la odhan jiray ibnu diisaan oo waxaa lagu yaqaanay bilqadaax bilqadaax ayaa ayaa la odhan jiray yani oo macruuf uu ku ahaa waxaanu addoon u ahaa jacfar ibnu maxamed asaadiq ninkii la odhan jiray jacfar ibnu maxamed asaadiq ninkii la odhan jiray jacfar ibnu maxamed asaadiq oo de aanu garanayno inuu ka mid ahaa yaana wulaadii dowla cabaasiya ayuu u ahaa mawle iyo addoon dabeetana wuxuu nisbo sheegtay waxaanu u nisbo sheegtay suuran wa buhtaanan caqiil ibn abi aalib inuu waxa weeyaan ka mid yahay tafiirtiis sidaasay dabeedna dad fara badani ay ku soo galeen dacwaddiisii dabeedna ay aamineen inuu markaa caqiil ibn abi aalib uu waxa weeye ku abtirsado waxaa ka dambeeyey markaa qaar kale oo ayiday dacwadiisa oo markii dambe bimacnaa yaguna waxa weeye ee ku arooriyey nasabkoodii ilaa faatima bintu moxamed sala allahu alay ali wasalam radia allahu canha marka maxamed bin ismaaciil bin jacfar asaadiq ninkii la odhan jiray baa ka mid a xamdaan qarmad ayaa ka mid a oo qaraamidadu waxa weeye ay u nisbo sheegato waxaa ka mid a ninkii la jiray saciid bin xusein bin axmed bin cabdillah bin mamin bin diisan alqadaax oo markii dambe masr yimid magaciisii intuu bedelay baa wuxuu la baxay cubaydullah bin اlxasan bin moxamed bin ismaaciil bin jacfar asaadiq sidaasuu ku qabsaday maqrib dhulkii la odhan jiray dhowr iyo toban sannadood buu sidaa ku maamulayay masar buu dabeedna sidaa ku yimid oo waxa weeye dowladdiisii uu rukunadeedii taasiiskeedii waxa weeye uga bilaabay waxaanay ahlucilmigu yidhaahdeen maxamed bin ismaaciil bin jacfar bin asaadiq wuxuu dhintay isaga oo bilaa tafiir ah waxbaba muu dhalinba ninkan uu nisbo sheegta wax allaala wax tafiira ka tegey ma jirto oo waxa weeye nimaan cidba ka tegin ayaa aniga awlaaddiisii aan ka mid ahay ayaa uu yidhi marka sanadkii afar boqol iyo laba ee hijiriyada ayaa culimo badan saalixiina iyo dad qudaadihii ay ka qoreen yacnaa waxa weeye maxaadir iyo markaa nuquulaad iyo markaa waay ay ka qoreen maxdaro ay ka alifeen ay ka qoreen ay ku qadxinayaan ay ku dhaawacayaan nasabka nimanka ladhaa faatimiinta asal ahaan inaanay ka tirsanayn aalu beytka oo aanay ku u nisbo sheegan laa ilaa cali walaa ilaa warahatihi wa duriyatihi aanay yihiin niman beenaalayaala oo ka soo jeeda ninkaa la odhan jiray waxa weeyaan diisaan alqadax ay ka soo jeedaan marka cubaydiyiin inay ahaayeen markii dambe sidaa waxa weeye culimmadu ay ka alifeen nimanku waxay sameeyeen oo ay samayn jireen sanad kasta bilowgiisa ayay xusi jireen mu'asisiintii dowladdooda dabeedna arrintii waxay keentay dajo iyo buuq markay ahlucilmigu ay maxaadirtaa qoreen dabeedna si ay arrintaa uga badbaadaan oo dadka ay u geliyaan talbiis oo ummaddii ay u jaha wareeriyaan ayaa waxay idhahdeen waa in la sameeyaa mawlid nabi rasuulka waa in la xusaa maano habeenku dhashay cali waa in la xusaa habeenku dhashay xuseen waa in la xusaa ee habeenkii waxa weeyaan u dhashay dabeedna aalubeytkii ayay qaar ka mid a waxa weeye dabada ay markaa ka soo galeen waxaana ahlucilmigu tilmaameen haddaba nimankan faatimiintu waa yada iyagu inay aasaaseen caalim kasta oo bidcadan taariikhdeeda ka warramay wuxuu tilmaamay bidcadan awal man axdas inay ahaayeen addowla alfaatimiya alxaakim bimasr ee masr xukumaysa inay waxaan yagu sameeyeen haddaba yay ahaayeen nimankanu nimankani ma niman waxay ahaayeen shareeco jacayl iyo diin jacayl uu u geeyey oo dariiqu uni uu ka qaldamaye wanaag iyo khayr iyo cizu diin doonaya mise waxay ahaayeen niman acdaa ah oo diinta cadow ah oo isu bahaystay siday diinta uga xordhi lahaayeen hoosta dabeedna waxa weeyaan ay u dumin lahaayeen sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah ayaa waxaa la weydiiyey faatimiyiintu yay ahaayeen markaasaa wuxuu yidhi hum afsaqu nnaas dadka kuwa ugu faasiqsan ayay ahaayeen waman shahida lahum biliimaani waltaqwa aw bisixati nasab faqad shahida maa laa yaclam walaqad qaala allah walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm wa qaala tacaala man shahida bilxaq wahum yaclamuun waxay ahaayeen buu yidhi dadka kuwa ugu faasiqsan ayay ahaayeen ruuxa iimaan iyo alla kacabsi iyo inay nasab saxa iyo abtirsiin saxa inay ku abtirsan jireen aalubeytkii ninka sidaa ka markhaati kacaana waa qof waxaanu garanayn ka markhaati kacay ilaahayna wuxuu yidhi ha ku istaagin waxaanad aqoon waxa weeye aanad u lahayn yacnaa qofku markuu markhaati furayana waa inuu ku markhaati furaa bilxaq isagoo garanayn u xaqii waxaas sidaa daraaddeed a'imatu diin waxay uga iyo mu'arikhiinta taariikhda islaamka wax ka qora dhammaan waxay ka markhaati kaceen inay waxa weeyaan ahaayeen munaafiqiin zanaadiqa oo diin diinlaawayaala islaamna muujista gaalnimana hoosta ku qarsada muslimiinta way leyn jireen culimmadooda way leyn jireen diinta iyo cidda ahludiinka ee shacaa'iru diin yacnaa waxay halkudhegida diinta kor u qaada weerar bay ku ahaan jireen ummaddii masar masar deganeed ee muslimiinta ahayd ee sunniga ahayd way go'doomiyeen ilaa reer masar ay cuneen sida culimmadu tilmaameen ay cuneen baktigii oo ay cuneen waxa weeye markaasi waxa weeyaan maxaan ku dhahay awlaaddoodii iyo carruurtoodii xataa ay qaarkood qasheen sidai majaaco iyo gaajo ay waxa weya halka ka gaadheen nimankaa fasaqada ah ayay ahaayeen imaam ibnu kathiir bal akhri kitaabkiisa albidaaya wanihaaya wuxuu ka odhanaya nimankaas iyo waxa weeye taariikhdoodii madoobeyd ee sawdaaga ahayd dadka noocaasa haddaba ee cadowga diinta u ahaa ilan qof nebi maxamed jecel sala allahu aleyh wasalam oo noolaynaya dhalashadiisii oo rasuulka xusaaya oo diin uga jeedaa cadow uma noqdo fii nafsi lamri sunnihiisa iyo sala allahu aleyh wasalam shareecadiisa cadow uma noqdo waa mustaxiilaad waxaas qabanayn marka nimankan inay ahaayeen muxaaribiin diinta la dagaalanta bay dhammaan mu'arikhiintu sheegeen hal caalim oo yidhi shareecaday oogi jireen oo diintay difaaci jireen oo sunnahay nooleyn jireen oo bidcaday ka digi jireen oo shirkiga ka digi jireen oo tawxiidka dhidibada u aasi jireen hal caalim oo yidhi min culamaai taariikh taarikhda wax ka qoray ma jiro laa yuujad la soo heli maayo marka yacnaa waxa weeye a'imadu dhammaantood waxay wariyeen in xataa nasabkoodu sidaa oo baatil ah ibnu khanikaan sheekha la wuxuu yidhi maruu ka warramayey kitaabkiisa markaa taariikhdiisa fainahum dakaruu buطlaana nasabihim ay fainahum faina alculamaa dakaruu buطlaana nasabihim waxay sheegeen ayuu yihi culammadu in nasabkoodu aanu ahayn mid sugan ninka nasabkiisii ka been sheegay ma cid ma wax kaluu ka rur sheegaya aljawaab waa laa wey marka nimankaasi waxay ahaayeen nimanka fadaaixda noocaasiya waxa weeyaan ku sugan ee fadaa'ixa noocaasiya leh ayay ahaayeen marka ciido badan bay lahaayeen ciidu nayruus ayay lahaayeen ciidu mawlid nabowi ciidu mawlidu cali ciidu mawlid alxaakim ninka markaa nool habeenku dhashay waa la xusi jiray oo waxa weeye waa la soo bixi jiray shaqooyinka oo dhan baa la cadili jiray habeenkaas oo dhan baa la dub iyo durbaan la tuman jiray oo markaa qanaa qinaaga iyo heesaa la qaadi jiray ilaa inta waagu waxa weeyaan uu ka baryay marka niman yanaa rasuulka jecel maanay ahayn hada amr arrinta labaad haddii nebiga ay jeclaayeen sala allahu aleyh wasalam rasuulka xuskiisa ma waxay ku ladhi lahaayeen cid aan nebi moxamed u dhigmin salawaatu ullahi wasalaamu calayh oy og yihiin nebigu inuu ka khayr iyo fadli badan yahay miyay ku ladhi lahaayeen oo yan ciido xataa nasaarada iyo kiristaanku leeyihiin may dhexgelin lahayn ciidda nebiga sal la alay wasalam aljawaab waa laa wey taasi marka waxay tusinaysaa inay ahaayeen qoom u soo qaashaartay inay khilaaf dhex geliyaan ummata muxamed calayhi salaatu wasalaam bal qaarkood markii la weydiiyey war zanaadiqa iyo diinlaawayaal baa tiino diin waxba kama taqaanaan maxaa mawlid nebi idinka galay xedho waxaan doonayna ummadda cidda naga dambaysa inay isku khilaafto kuwa naga dambeeya inay isku khilaafaan oo waa diin iyo ma aha la isugu qabsado ayaan waxa weeye doonaynaa sideedabana shareecadan islaamka waxaa duulaan ku ah had iyo jeeraale cadowga cadownimada caddaystay ee bannaanka taagan intuu yeelo waxa ka badan intay yeelaan kuwa ku abtirsada zuuran wa buhtaanan been ahaana uga abtirsada waynu garananaa cabdillaahi ibnu saba alyahuudi ninkii la odhan jiray ee shiicada asaase shiicada dhalay isagoo yuhuudi ah yuhuuda yeman ayuu ahaa yuhuudi ah oon islaam ahayn buu munaafiqnimo islaamnimo u muujistay wuxuu sababay dilkii cuhmaan ibni cafaan radia allahu canh huwa ladii sababa hada isagaa sababtaa lahaa isagaa islaamkii qaybiyey oo waxa weeye shiicada iyo firqada ahlu baatilka asaasay muslimiintii iyo saxaabadii nebi maxamed oo horjoog u- hormood u yihiin yaani ummadda nebiga ku ku qaaday weerar iyo dagaal wuxuu yeelay islaamka muu yeelin cadowga kaafirka ah ee asliga ah ee banaanka taagan wahaakada dowladda faatimiinta iyo kuwa la nooca ee dasiisada islaamka ku dhex ee, waxa weeye qarsoonina sidaas oo kale islaamka waxa weeyaan ay u duminayaan marka ee, khulaasada hadalkayga wuxuu kusoo aroor kusoo ururayaa ciddii u horeysay ee bidcadan tidhi waa addawla alfaatimiya loogama horeyn duwalkii ka horeeyey may samayn iska dhaaf saxaabo iska dhaaf taabiciin iska dhaaf atbaacu taabiciin xataa duwal faatimiyiinta ka horeeyey oo la yimid waxa way imaani jirin oo markaa arrintaasi sameeyey alixtifaal bilmawlid la yimid marka iyaga ayaa ka dhigtay mawaasim sida imaamu almiqrisi xataa uu sheegayo wuxuu leeyahay markii eh, racyadoodii iyo dadkoodii ay dhibeen ee ummaddii ka soo istaagtay ayaa siyaasatan ay u sameeyeen mawlid nabowi iyagoo nebiga muxaarabo kula jira calayhi salaatu wasalaam marka sidaa ahlucilmigu ay tilmaameen walaalayaal ayaa macruuf ah haddaba bidcadan maadaama kuwaasi keeneen mar haddaynaan daliil uga hayn ilaahay mar haddaynaan daliil uga hayn nebi moxamed sala allahu alay wasalam mar haddaynaan asar iyo camal uga haynin abubakar wa cumar cuhmaan wa cali khulafaa raashidiin wasaxaaba mar haddaynaan asar uga haynin taabiciintii oo qur- qarnigii labaad ee fadliga ahaa mar haddaynaan raad iyo camal iyo dhaqan uga haynin qarnigii saddexaad oo taabicu taabiciinkii ah mar haddaynu garannay xilligu yimidba inay tahay yacnaa waxa weeye wixii ka dambeeyey ee qarnigii afraad wixii ka sii dambeeyey inuu yahay waxaynu ogaanay inay tahay bidaca maadaamay sidaa tahay bal haddaba a'immadii diintan ee waaweyneyd maxay ka yidhahdeen imaam taajuddiin cumar ibni cali allakhmi aliskandaraani almashhuur bilfaakihaani ee la oobsaday toddobadii boqol iyo afar iyo soddonkii hijiriyada risaaladiisa wuxuu ku yidhi la yidhaahdo almawlid fii camali almawlid toddobadii boqol hijiriguu noolaya ibu kula soo boodana oo wahaabi shayga maxamed bin cabdilwahaab kee horeey faakihani baa wahaabi ah waa faakihani toddobadii boqol iyo afar iyo soddonkii hijriga qarnigii toddobaad culamaa qarnu saabic wey wuxuu alifay kitaab la yidhahdo almawrid ayuu alifay fii camali lmawlid safxadda labaatan ilaa kob iyo labaatan wuxuu odhanaya laa aclamu lihada almawlidi aslan fi kitaabin walaa sunna walaa yunqal camaluhu can axadi min culamaai اlumma aladiina hum alqudwaة fi اddiin almutamasikuuna biaahaari اlmutaqadimiin bal huwa bidcaة axdathaha اlbaطaaluuna washahwaةu nafsi اqtanaa biha اlakaaluuna bidaliil ana ida aradna calayhi alaxkaam alhamsa ila akhirih xataa bal shanta xukun u bandhig boonee keeguu noqonaya baalkan wuxuu yihi imaamkaa weyne faakihani raximah llah wuxuu yihi uma ogi mawlidkan iyo xafladahan uma ogi la qabanayo habeenka dhalashada nabiga sal la alay wasalam uma ogi asal kitaabna uguma hayo kitaabka ilaahay suno nebina uguma hayo lagama soo warin qof ka mida culamadii ummadan ee lagu dayanayey ee aahaartii saxaabada haysatay iyo raadkii saxaabada lagama soo naqlin inay camalkaa sameeyeen waa bidco ay soo kordhiyeen camal laawayaal dad markaa waxay shaqaala bilaa shaqa oo shaqa la-aani hayso oo masaariif iyo qaxwo ku doonaya waxa weeyaan waa shahwatu nafs ay waxa weeye ku kaaftoomeen dadka akaaluuntii amwaal annaas ku cuna bilbaatay bilbaatil ku cuna amwaal annaas ag- mid baa kodhana waxayga bixiyee ma- mana xooloomadda baatil ku cuna odo dad waxaaga bixiso waxaaga yaa cuna qaar kale maxay ku cuneen baatil ka kalena soo qaaday wixiisa yaa cuna kuwo kale maxay ku cuneen baatil bal nabiga sala allahu alay wasalam bay dacni ku tahay fii xurmatihi wa sharafihi sala allahu alay wasalam nebigeenu sadaqada ma cuni jirin calayhi salaatu wasalaam iyaguna waxay ka odhanaya ziyaaradii nebigaa la dhigaaye hal ku soo dar ama ziyaaradii nebigaa la dhigaaye lacag keen islaanta la kiishkeeda lacagta ka soo saartay haddii la weydiyo la dhahdo maxaad bi bi biniyati maxay baad ku bixisay waxay le ilahay baa wax kaga doonaya sadaqad wey nebi maxamedna sadaqada ma cuni jirin haddii xagga kale isu rabaa dhahdo waa hadiyad waxa anagu aan gurana waa hadiya dee hadiyadda yaa kaa guddoomaya rasuul kaa guddoomi lahaa soo ka dhintay sal lla alay slam yaa kaa guddoom yaa kuu xil saar adiga yaa kuudhi hadiyadaha nebiga urur adiga yaa kuu xil saar yaa kuu magacaabay xilka yaa kuu dhiibay ee kuudhi hadiyadda rasuulka adigu soo dur man qaala lak muxuu abubakar hadiyaddan u ururin waayo maad uga mudan tahay abubakar oo sodogii nebi maxameda sal la alay wasalam oo ah maaragtay waxa weeyaan ثاني اثنين كي كل بين يقدك والنبي محمد يقول لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا حتى أنه مضى إذا مت كدقني يا خليل أبو بكر ما كدقن له النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا أبو بكر الصديق سدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر يقول أودا الباب كستا والله قصوا قالوا الباب أبو بكر قصوا قالوا يعني أبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر إلى يوم مؤمنون تويدين إن عدك لا يمرك ما مش أبو بكر مو يعني saxaabigii sidaa laga yidhi yaa fadligaa lahaa muxuu hadidda u gurwa mid nabiga ka xigta maad uga aqoon badan tahay yaa kuu xil saaray adiga darajadan yaa kuu magacaabay waa su-aal weyn jawaabteeda aynu sugayno wuxuu ihi asheekh imaam almuxaqiq abu isxaaq ashaatibi oo culamaa almaalikiya ka mid ah oo dhintay toddobadii boqol iyo sagaashankii hijiriga culamaa lqarni saabic isaguna ka mid ah ayaa wuxuu ihi fataawihiisa bar ka mid a wuxuu ihi famacluumun أن إقامة المولد على الوصف المعهود بين الناس بدعة محدثة وكل بدعة ضلالة فالإنفاق على إقامة البدعة لا يجوز والوصية به غير نافذة بل يجب على القاضي فسخه فتاوى الشاطبي صفحة الله بقول يصدح إلى الله بقول أفركاك وحين إمام الشاطبي رحمه الله وحل يقانا مولدك أو قديس يبدعا yacnaa abaabulkeedu inuu yahay waxa weeye shay markaa muxdatoo diinta lagu soo daray bidco kasta oo diinta lagu soo darayna waa baadi weey buy kullu bidca waa dalaala weey in lagu bixiyo bidcadaa in lagu bixiyo maal oo xoolo lagu bixiyaana ma banaana hadduu qof dardaarmuu idhaahdo geelaygaa tobankaa halaad habeen kasta oo mawlatanabi hal u qala wasiyada iyo dardaarankaa la fulmaya wuli shaatib waayo waa dardaaran baatil ah oo bidcaah qaadiga dalkaa xukumayana iyo garsooraha meeshaa joogana waxaa waajib ku abuuri inuu wasiyadaa fasaxo wasiyo soconaysa oo naafidaana ma aha waayo waa wasiyatun fii gayri maxali haawe waa sheekhu uu dardaarmaye xoolaha kolleyba bahalba waa cunaaye ya mishaarnimada bahalba uu cunaaye ah, xagga aakhire aan ugu jiidno dee xagga aakhire ugu jiido agoonta sii fuqarada sii oo u iibiyo masaajidada ugu dar oo goobaha khayrka gee laakiin calooshaada yay tegin ilaa adigu ma tihid wakiil ajriga uga wakiila ilaahay ajrigu bixin dadka wakiil uga ad ma tihid calooshaaduna ma aha mid daliil u ah waxay liqday in ajri dadka lagu siinayo ilaa isagaa cunaya baa ma siinayo wallahi aanu waslad miskiin u tuurayn lafya ma siinayo abad oo ladii ako isagaa guri isagaana cunay macruuf imaam ibn xaaj almaliki raximah llah wuxuu ihi kitaabkiisa almadkr mujaladka labaad safxadda saddex boqol labiyo toban fain khalaa ay ilmawlid min min ay min asimaac wacamali طacaaman faqad wanawaa bihi wacamila طacaaman faqad wanawaa bihi اlmawlid wadacaa ilayhi اlikhwan wasalama wasalima min kuli ma taqadama dikruhu ay min almafaasid fahuwa bidcaة binafsi niyatihi faqad ibn xaaj raximah ullah wuxuu yidhi hadduu ruuxu waxyaalaha aan mawlidka ku haysanno ee markaa anaashiid iyo qasaa'id shirkiyaad ah oo baatil ah ikhtilaaf rag iyo dumar ah waxyaalaha hadduu xataa ka marhnaada buuri oo qofku cunno khaliya intuu sameeyo walaaladiina ku casuumo gura casuumid baa noo sameeyey ee maalin maanta maadaamay tahay mawlidkii nabiga gurigaan qada ku sameeyay dee soo ay iga warhaya intaasoo keli hadduu dhacdo niyadaasoo qura ayay bidco ku tahay buuri waa imaam addoon ibn xaajir adeeg war waa la iska shaaheeyaa adeero siirada adeer laysu akriyaayo war ibnu xaaj hadalkiisa dhigeyso sira laysu akriya war cunno qali hadduu sameeyo buuri niyada uu ku sameeyey biannahaa inay tahay yowm lmawlid ayay bidco ku noqonayso إذ إن ذلك زيادة في الدين ليس من عمل السلف الماضين واتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله وتعظيما له ولسنته ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد ونحن لهم تبع فيسعنا ما وسعهم هذا الكلام العظيم بالفرس وحول الشيخ رحمه الله آه زيادة الدين وزيادة الدين لغو دري عمل كي سلف كان كمد معها راعتان كسلف كلا راعة أيانا مضن وواجب أه يا إلا خلافه وحكم ذي للراعة maxay yeelay waa dadka ugu raacitaanka adag la nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waa kuwa ugu weynaynta badan leh rasuulka iyo sunnihiisa waxay leeyihiin dheerayn iyo markaa gomad hore iyo waxa weeye fadli hore ay ku leeyihiin u degdegay u degdegeen raacitaanka nabiga sal l slam iyo weynayntiisa lagamana soo warin qof iyaga ka mida inuu weligii mawlid samey bal inuu niyooday lagama soo warin xataa inuu niyooday xataa inuu niyada ku qabto caawa waa laylata ladi wulida fiiha rasul la sal slam xataa lagama soo noqon buri ee hay inaguna inaguna iyagaynu nahay tabac daba socdayaal iyaynu daba soconaa inagu saxaabada saxaabadeen tabac u nahay hayna deeqo wuxuu iyaga deeqay buri sheekhu raximahullah war min hadal adayg saxaabada wixii ku filaaday haynagu filaaday kama rasuulka kama jeclin yacna waxa weeye kama weyneyn badnin ugama markaa yani qiiro badnin kama difaacin kama difaacin ogin intaba inay naga horeeyaan waa ognahay waana yaqiinsanay macalkaasha leedaya ayaa og inuu abubakar nabiga isaga ka jecliy su-aashii waxay tahy markaa muxuu u sameyn waayey abubakar waxaan adigu aada samaynayso laba midun laba midun idheh abubakar waxba ma garanayno shareecada dee muu garan wuu samayn lahaaya waanu garanayno anaa gartay iyo maya ma jeclayn anaa ka jecel waa labada midu laakiin waanu iga jecel yahay nebiga waanu iga aqoon badan yahay shareecada haddana waxaanu samayn baan samay haddana anaa saxsan waa mid markaa gariib jiddan a weeye oo maaratay waxa weeyaan aada iyo aad u fog iska dhaaf shareecada ee odayaasha waaweyn daastara waxu sheeg waxaa kale war amus oo kaa weynaaya dhallaankii hooyada dhalmo- dhalmada baray amus oo bal abubakar ka warram ninka diin baraya ilaa abubakar baan diinta u sheegaya siday tahay qofka kaa weyni ma ogola waxyaala uu yaqaano inaad tira waa xulaana kaaga aqoon iska fadhi bal maa baaluka biabibakr asidiiq radia allahu canhu wa bicumar ibn khataab radia allahu canhu jamiica waxaa ka mid ah culamada maxamed cali almaliki sheikha la ihahdo oo wakhtiyada qaarna azhar culamadeedii markaa ka mid ahaa waxaanu ka mid ahaa kibaaru fuqahaa almalikiya fi zamanihi in qarni ka badan baanu hogaaminaya fiqiga maalikiya si ahlucilmigu ay tilmaameen kitaabkiisa fatxu caliy ilmalik la hahdo wuxuu yidhi camalu lmawlidi laysa manduuban khusuusan in ishtamala calaa makruuh ka qiraa'atin bitalxiinin aw ghinaa walaa yaslamu fi hadihi alazmaan min dalik wama huwa ashad walaa yaslamu fi hadihi alazmaani min dalik wama huwa ashad wuxuu yidhi samaynta la sameeyo mawlidku ma hashay manduuba sharciya gaar ahaan hadduu koobsado waxyaala makruuha sida luqayn iyo laxni in loo sameeyo iyo ghinaa kamana nabadgeli kara buuri mawlidku ghinaagaa iyo iyo talxiinkaa iyo laxniyadaa la samaynayo iyo codadkaa ka naga ka nabadgeli maayo zamankan aanu joogno iyo wax kasii daran weliba iyo weli wax kasii daran ayaa xataa uu hoosta ku wataa yidhi sheekh albunani sheekhii la odhan jiray culamaa lmaqrib ayuu ka mid ahaa waxaa la weydiiyey qofku haddii uu dardaarmo uu dhahdo maalkayga qayb ka mid a ixtifaal bilmawlid ku sameeya miyaa la odhan karaa waa wasiya bilmacsiya o waa wasiyo macsiya uu dardaarmayo la fulin maayo miyaa la odhan karaa wuxuu ihi sheekhu raximah llah raxmatan waasica wuxuu ihi in awsaa biiqaamati اlmawlid cala alwajhi aladi yaqac fi hadihi اlazmina min ikhtilaafi الnisaai bاrijaal والنظر والنظر للمحرم ونحو ذلك من المنكر فهذه وصية وصية بالمعصية هدي دردار مولد كان نقانه ما ee waxa weeyaan ay ku jirto ikhtilaafka dumarka iyo dumarka iyo aqaanida iyo waxyaalaha la midka ay ku jiraan haayo waxay noqonaysaa wasiyo iyo dardaaro dardaarmi maxsu waxaa ka mid a culamada ka ha ka hadashay masaladan abu cabdillahi alxafaar sheekha la yihahdo wuxuu ihi walaylat lmawlid lam yakun isalafu saalix wahum asxaabu rasuuli llah wataabicuuna lahum yajtamicuuna fiiha lilcibaada walaa yafcaluuna fiiha ziyadatan calaa saa'iri layaali asana لأن النبي لا, لا يعظم إلا لأن النبي لا يعظم إلا بالوجه الذي شرع فيه تعظيمه وتعظيمه من أعظم القرب إلى الله لكن يتقرب إلى الله بما شرعه بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم عرشاخه أبينك مولدك وحي سلفك سلفك يتابعينك يكون خيرك كل راعي هبين يسوي مادان وعبادين يسوي مادان oo habeenada kale wax wax dheer ay sameeyaan may ahayn buuri waayo nebi moxamed weynayntiisu kuma timaado ilaa wejhi sharciya mooyaane nebiga waa la weynayn waxase lagu weynayn siday alli iyo rasuul u weyne yidhahdeen siduu nebigu yihi ii weyneeya ilaahayna u weyneeya yidhi waa loo weyneynaya ee loo weyneynaya nebi moxamed in la weyneeyo oo la qadariyo oo sal alla alay slam la xurmeeyaana waxyaalaha ilaahay loogu dhawaado kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay laakiin ilahay waxaa loogu dhawaadaa wuxuu nabigu jeediyey sal ly slam fahal sharacahu la aljawaab la aqwaal fara badan ayaa ahlucilmigu ka yidhaahdeen oo yacnaa aada iyo aada runtii u tiro badan waxaa ka mid a a'imada ka hadashay abu camr ibn calaa raximah llah wuxuu yihi laa yazaalu naasu bikhayr laa yazaalu naasu bikhayr ma ma tatacajab min alcajab yani laa yazaal naasu bkhayr shaqdi baa ku jira maca ana shahr aladi wulida fihi rasul l sl huwa rabiicu اlأwl huwa bicaynihi الshahr aladi tuwafiya fiih falaysa اlfaraxu bأwlى min اlxusni fiih wain tacjab facajab ficlhm wuxuu ihi sheekhu waxaa yanaa waa la yaab leh dadku khayr kamay zuulin buri laa yazaal naasu bkhayr inta ay la yaabayaan wixii cajab ah ee la yaaba wuxuu uhi nabi moxamed sala allahu caleyh wasalam bisha la dhalay oo rabiiculawalihi waa bishii la oofsaday laftigeedii adeeg waa bishii la oofsaday laftigeedii farxidda la farxaa kama mudna murugada soo ma ila bishan wuu dhintay waa inaynu murugoona dee waanu dhashay waa inaynu farxno marka ma farxadu maynu dabadahayna miya xataa caqliga saliimka dhigayn waar marmar aynu murugoon laa bishii nabigu dhintay miyaan adiga lagugu ragi karin saa dadka u manjalayso aad leedahay waa nebidiid bidci xun oo nebidiida wey adiga haddi la ka waa bidci xun oo nebi naciib ku jiro oo nebiga geerihiisa ku faraxsan xaguu ka faraxsay soo ka rabaasaya mu murugooda guriga hoosta kasoo xidhooyo ilaa bishii nebigiisu geeriyooday haddii lagugu rago ka hor adiga saa lagu dhaco maxaad ku shoobaysa xusniga faraxaaga yaa ka mudnaysiyey xusniga iyo murugada waa maalin qura waliba rasuulku sal alay slam inuu geeriyo labiyo tobanka rabicul awal baa la ogyahay laakiin labiyo tobanka rabicul inuu dhashay laysuma waafaqsana maxallu khilaaf bayna alculamaa xataa bi shahru rabiici alawal inaan culamada qaar waxay muu dhalanba nebigu sal l slam bishaas ahlu ahlu taariikh iyo mu'arikhiintu way isku khilaafeen mawliduhu sal alay slam bidabt habeenka ahayd iyo bishahayd laakiin geeridiisii iskumay khilaafin alayh salaatu wasalaam iskumaanay khilaafin marka haddii aad wax la yaabayso la yaab buuri ficilkoodaas وhda ma عlayna an nqul وmin اllahi taعaalى narjuu xusna اqabuul waana sidaa sidaa waajibka ay nagu tahay inanu idhahno ilahay baananu ka rajaynaynaa xusna اqabuul subxaana wa taala sida wuxuu ku yidhah xaawil siyuudi mujaladka waa safxadda boqol iyo sagaashan marka culimada way badan yihiin aimada casriga iyo keyrkood yani waay waa ka hadleen sheekh ibn bas maxamed bn ibraahim al shaykh maxamed rashiid rida yani waxa weeye aclaamad xamuud bn cabdillahi twayjiri sheikh اlfawsan sheekh ibn cuthaymiin kuwa zamankan soo gaadhay kuwoodii dhintiyo kuwooda nool iyo kuwii kasii horreeyeyba dhammaantood waxa weeye waa ay ka hadleen alxaafid abu zurcat alciraaqi raximah llah wuxuu yihi laa naclamu dalik ay camala almawlid walow biitcaami acaam can isalafi shaya waa abu zurcat alciraaqi wuxuu yihi annagu samaynta mawlid la sameeyo walow cunno yar oo la bixiyana ha noqotee wax kale haddaan la qabanoo cunno habeenkaa la qayb qaybiya xataa ha noqotee salafka kama hayno oo kaman ogin shay ka mida waxa ayna sameeyeen tasniif ulaadaan kitaabka la ihahdo safxadda boqol iyo lix iyo soddon ayaa waxa weeye sidaas uu ku yidhi alcalaamat maxamed bn cabdilatiif raximah llah wuxuu yihi ina camal almawlid min albidac almunkaraat walacmaali almunkaraat kitaabka adurar saniya mujalladka sideedaad safxadda laba boqol iyo shan iyo sideetan ayuu sidaa ku uri walaalayaal nuquusha aan akrinay iyo kuwo kaloo badan oo aynaan ka gayoonayn waxay daliil u tahay mawqifka culamada islaamku ay ka taagnaayeen min hadi bidc mawqifka culamada islam ay ka taagnayen min hadi bidc bidcada ixtifaalka habeenkaa waxyaalaha la akriyo waxaa ka mid a kitaabka aynu naqaano la idhahda almawlud kitaabka mawlidka la dhahdaa kitaab inaga fogba ma aha waa kan agteena yaalla waa kan waa isagii laftiisa macnaha intii la odhan lahaa way ka sameeyeen waxyaalaha markaynu waxaynu soo taqriirinay oynu isa soo daba dhignay bidca iyo xukunkeed bidca iyo dhibteed bidca waxay tahay yacnaa ciddii horraysay ee soo darida waxaan waktigii nebiga inaanu jirin xilligii quruntii inaanu jirin mufadalada ahayd saxaabadii taabiciintii taabici taabiciinkii culimadu aqwaashay ka yidhahdeen awal man axdatha waxaaso dhan baynu soo taqriirinay ka la akriyo laftigiisana akhtaa badan oo shirkiyaad ah oo gaalnimo ayaa ka buuxya marka laga hadlayo maxalu qiyaamka waxay akriyaan ya nabiy salaam alayk ya rasuul salaam alayk ya xayu salam aleyk salawaat llahi alayk way naqaana ashraqa albadru calayna faktafat minhu lbuduuri mila xusnika maa ra'ayna qadun yaa wajha suruuri soo wad ilaa akhiri wuxuu odhanaya anta lirusuli khitaamun anta lilmawla shakuuru cabduka almiskiinu yarjuu fadlaka aljama alghafiiru aad ufiirso ya anta lirusul anta waa damiiru maxay damiir lmukhaadab yuu la khidaabaya nabiy llaahi muxamed sala allahu alayh wasalam qaar baa ka odhan dooda ilahi baan la hadlaya mogta wuxuu yihi anta lirusuli khitaam rusushaad u tahay kii khatimay rususha yaa khatimay nebi moxamed soo maha sal l slam waa khatim alambiya walmursaliin waa deeg anta lilmawlaa shakuur ilaaha mawlaha ayaad u tahay mid u mahadnaqa haddaba cabduka almiskiin addoonkaagii miskiinka ahaa yarjuu wuxuu rajaynayaa fadlaka aljam fadligaaga weyn alkafiir ee faraha badan le yaynu cabdi u nahay anaxnu cibaad llah am cibaad rasuul naxnu cibaad allah caza wajal ilaahay baanu addoommo u nahay ilaahay baanu addoommo u nahay kaasaa ku qoran mawlidka waa caray baa lagu akriyaa waa lagu luuqaya waa la garaaraa maxaa mawlidka dadka loogu fasir waayo su-aashaasaan doonay jawabteeda waa tafsiirka qur-aanka waa la fasiraa xadiidka masaajidada lagu dhigaa fiqiga waa la dhigaa iska daa fiqiga naxwaha la dhigaa caruudkaa la dhigaa mantiqaa la dhigaa sa fiiha faa'ida xoogaana ku jiro iska cilmu kalaama waa la tawtabiyaa intaba soomaali baa lagu laqbeeya waar mawlidka maxaa loo laqbeen waaye waxaa loo laqbeen waaye dadkan masaakiinta ee caamada ah een carabida garanayn baa didaya haddii waxa loo fasiro iminka qofka u qofka u horeeya wuxuu odhanaya oo anagu addoon rasuulka uma nihin ilaahay baanu addoon u nahay markan kalena uu ku luuqeynaya ma garanaya madaxuu ruuxay uu khushuucsan yahay oo waa khushuuc bastiya haddii loo fasiro soomaali loogu turjumana uu iska dhaaf inuu khushuuce waa oyla ilahay m marka dha ilahay ka daaya warna ilahay meelaa kaga dhicina caamadaabaanay kala dhammaadeen kuwan bidcadan la u ololayn caamadan bay kala dhamaadeen tan culiga soo gaadhin waxaa ka mid ah qasiidadaas yaa waliya alxasanaati yaa rafiica darajaati kafir canii dunuuba wakfir canii sayi'aati anta gafaaru lkhataayaa wadunuubi almuubiqaati anta sataaru lmasaawi wamuqiru lcaharaati caalimu siri waakfaa mustajiibu dacwaati ya hadda mujiib maaha mujiib maaha waa mustajiib hadday mujiib odhan lahayeen dacwadaha ka aqbalin lahay mustajiib kii la aqbalay dacwadiisa weyn waayo ka dacwadiisa la aqbalaa waa rasuulka sal alla alay wasalam waxay idhahdeen ka xasanaadka weliga u ah ee darajaadka sare leh kafir canii dunuub dunuubta iga tirtir wakfir canii sayi'aati xumaantana iga dhaaf anta gafaaru lkhataaya ka gafafka yaro dhaafaa tahay iyo wa dunuubi lmuubiqaati dunuubta waa weyn ee lagu halaagsamo anta sataaru lmasaawi ka xumaanta asturaad tahay wa muqiilu lcaharaati turunturooyinkana dhaafa ee baabiya caalimu siri wa akfaa mustajiibu dacwaati ina lilahi wa ina ilah muxuu ilah u rabrigan waxa qarsoon iyo waxa libirsanba ka ogow ka dacwadihiisa la aqbalo ilahay muxuu uga tegay maada taraka ilah caza wajal waxay ku jirtaa ya nabiy salam alayk anagu kumaanaan qorin wahaabiya may qorin wadaado lagula soo boodana wahaabiya santa war wahaabiya kan may qorin adaa qortay waa ka dadka ugu luuqaynaysa wey waa kad habeenkaa dadka ugu yeedheed u akrido waa nebi ammaankaad lahayd nebigaa la ammaanaa nebi maxamed hadduu maqli lahaa ereyadaa ka waran sal la alay waslam hadduu rasuulku maqli lahaa ka waran nebigu intaa waxaan rubceed rubceed rubceed gaadhay buu rasuulka xanaaqay sal slam markay saxaabada nebiga u yimaadeen dhahdeen maa shaa allah wa shita yaa rasuul allah waxaa adiga ilaahay doontaan unbaa dhacaya nebigu muxuu ihi subxaana allah ajcaltanii lilaahi niddan bal maa shaa allahu waxda ilaahay baa xumaan ka hufane ma ilaahay baad mid aad la barbar dhigtay iga dhigtay bal ilaahay wuxuu doono keligii baa dhacaya subxaana wa tacaala hadda waa maa sha allah wa shita ya haddii la odhan ka war anta kafaaru lkhataaya nabiga lagu odhan sal lay slam ya korka in laga gooya bu amri laha rasulka sal slam kaas lawa kaafi leanna ilaahay buu ka dhigay rasuulka sal lay slam nabi maxamedna wuxuu yihi laa tadrunii kamaa adrat الnasaara fi ciisa bni maryam fainamaa ana cabd llahi warasuulihi faquluu cabd llahi warasuulih war siday nasaara nebi ciise ugu talax tageen ha igu talax tegina addoonkii aliyo rasuulkiisa baan ahay addoonkii aliyo rasuulkiisa igu dhaha saaxiibulmawlidna wuxuu leeyahay aa anta kafaaru lkhataaya wa dunuubi lmubiqaati yaynu qaadanaa ma ninka kitaabka qoraynu qaadanaa mise nebi maxamed sal sl hadalkiisa hadalka rasuulkaynu qaadana sal alay wasalam iyaduna cidna la aflagaadayn cidna la xagxagan diintii oo caddi waa taas waxaasoo daliil ah iyo waxaasoo aqwaal ah iyo waxaasoo as'ile ah jawaabteeda waxaa looga fadhiyaa dadka mawliidka u ololeeya ee hodhalada waaweyn ku qabanaya ee beritoolay nagu wereerin doona waa dhawaan maxaa ka haray la xesho shan ciise dabeed bayna wereerin doonaan war su-aalaha horta intaydan dadka rabshin ka soo jawaaba oo meel ku hubsada waxaa ka mid ah kitaabkan waxyaalaha ku qoran ee abaatiisha ah hadda waa kitaabka laftigiisa mawlidkii marka la akriyayo kitaabkan qasidadan ay u yaqaanaan alburda eebuusiri uu tiriyey waxay idhahdeen burdo waxaa loogu bixiyey markuu qasidadan alifay buu nebiga ku riyooday deeta nebiguu ku dul akriyey sala allahu alayh wasalam nebigaa dabeedna jibbooday oo muraaqooday wuxuu siiyabu weeyo macawistiisibuu u furay nebigu sal alay waslam saasaa burdo loogu bixiy idhahdeen waa nimanku been badan ya maxaa ku qoran ya akram alkhalqi maali man aluudu bihi siwaaka cinda xuluuli axaadii alcimami nafacana allahu bihi baa lagu roga kala roga allah inagu anfaci dhe yaa akrama alkhalqi khalqiga ka ugu karaamada badanow maalii ima sugna man aluudu bihi cidaan magan galo siwaaka oo adiga aan ahayn cinda xuluuli axaadii alcimami markay soo dariyaan balaayooyinka masaa'ibta waaweyn yaynu magan galla inagu allah aman yujiibu lmudara idaa dacaah wykshifu suu wayajcalukum khulafaa alard a ilaahu maca allah jawaabta maxay la laysa ilaahun maca allahi caza wajal ilaahay baa la war ka dhibaataysan ya aqbala wuxuuna yidhi saaxiibulburde nebiga aqbala ila waa ka yidhi maali cidan magan galo kalama haysta bu xataa ilaahay buu iloobay xataa doodhan la adiga ilahay baan idin magan galaa ilahay xataa wuu ka tegey keligaa baan magan galaa bu siwaaka cidaan adiga hayn oon magan gala ma jirto faina min juudika dunya wadarataha wa min culumika cilma lawxi walqalami nafacana allahu bi ilahay nagu anfacil ma kufrigu ilahay nagu anfac oo kufriga ma kufriga ilahay nagu anfacaya subxaanaka ya caiim subxaanaka ya caiim wuxuu yihi faina min juudika dunya wadarataha waxaa kamida deeqda aad bixiso hadda ma wada ahaa waa taad bixisay kamid tahay ma wada aha dhammaanteed waa kamid deeqdaaday ka mid tahay adduunyo iyo wadaro tahaa dangeladeeda oo akhira saarkamsi wa min culumika cilmigaagana waaa culumtaadana waxaa ka mid a cilm alawxi walqalam cilmiga loox maxfuudka iyo qalimka lagu qoray ya loox maxfuudka iyo qalimka lagu qoray og ya og allah waxdahu laa malag baan ogeyn walaa rasuul baan ogeyn walaa weli saalixaan ogeyn waa kufru bicaynihi walaalayaal waa gaalnimo sideediya waxaasaa laynoo laqbeeya oo laynoo akriyaa oo waxa weya aynu ku digrina o aynu ku shallaadna oo layn ohanaya xubbigii nebigaa la diiday nebi diid baa ku helay ya markaasaa nebiga diidan waxaa akriyaya ee kufriga iyo shirkiga iyo gaalnimada ku luqaynaya ee nebi maxamed berida ka ah sal lay slam mise waxaa nebiga diidanka kule war ka daa war nebiga meel ha kaga dhicin war ilaahay meel ha kaga dhicin war diin war soo joog war maninka soo joog ku leh oo diinta ka daa taraarka iyo faaska baa nebiga diidan ka udhe mise kaaga faasaya shaanshaan ka dhacaya kontonka jeexjeex ka boodaya ee nebi maxamed marna ilaah ku sheegaya marna marba wax ku sheegaya ean meel la saldhiganayn buus yiri markii dambe isagaa nebi sheegtay mutanabi nebi jacayl minu nebi jacaylhayaad moosa markii dambe isagaa bai anaaba nebiya buri laftigayga uu ku qabsaday nebiga nebinimadiiba ya ya isagii ibnu carabi ninkii la odhan jiray ee zindiiq ahaa annakira zindiiq awliyada waaweyn bay qaar u yaqaanaane ibnu carabi annakiratu zindiiq almulxid bay dhaha culimadu waxaa kale jira bnu lcarabi bilaam lalif almaliki waa caalimku inakaas saaxibu tafsiir iyo bnu carabiyin oo nakir ah waa sindiiqaasi ya markaas ilaah buu sheegtay markii dambe kaas intuu nebi sheegtay buu haddana kasii tarafaacay markaasuu ilahnimo sheegtay ya su ilahnimo sheegtay kafartu bidiin illahi wlkufru bihi waajibun waa ninkii yidhi diinta ilahay baan ka gaaloobay in laga gaalooba waajib kule diinta ilahay basay ka odhanayaan suufiyadu katana war waa sidii aa maya maya cilmu baatin buu ku hadlaya waxaanad garanayn buu ku hadlaya ya de ninka waxaanan garanayn ku hadlaya maxaan ka faa'iidaysan karaaba waxaanan garanayn baabu ku hadlayaabe ya waxaanan garanayn buu ku hadlaya waa inaga aragna walaalayaal marka qur- qurunkaa lagu soo qodo ayay qumqumleeyaan qumqumqum ar muxuu leey wadaadku waxaanad garanayn buu ka hadlaya wuxuu la qumqumleeyay jahli wuxuu sheegaanu garanay marka waa inu kuu qumqumleeyo war dadka diinta waxaa lagu soo dejiyey wamaa arsalnaa min rasuuli illah bilisaani qawmih diinta lilbayaan baa loo soo dejiyey qumqum looma soo dejin bayaan baa diinta loo soo dejiyey qof aanad haddaana waxaan diin ahayn oonad caddayn karayn dadka qumqumta ka daa hadday diin tahayna cadday oo daliilkeeda keen qaala allah qaala rasuul sal alla alay wasalam qaala saxaaba lama rabaa hoyl baalan ka booday iyo culimada waxaanu ka soo gaarnay waxaasu diin noqon mayso diin waxaa noqonaya inu ilahay wuxuu yidhi iyo nabigiisu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam marka akhdada ku jirta waa xadith walaa xaraj kuwani waa in yar un waa kaydu min fayd waa in yar un oo tusaale ah in kitaabkaasi uu yahay kitaabka waxaa shirkiyaadka iyo akhdaada xambaarsan waana mawliidkii wakaa jaldigiisi xaashi casihiisi wey hadduu xataa xaashi cadaahan laa qaar ba odhan lahaa iyagaa soo sameeyey waa xaashi casihi waa asali basali waa kii hore ya haddana waxaasaa ku marka waxaan kusoo gebagabaynayaa kelmadayda walaalayaal kelmaddaa waxaan ujeediyey ilaahay dartii subxaana wa tacaala cidna waxba kaga dooni maayo cid ku tashniicin maayo ku dhaleecayn maayo ilaahay diintiisa inaan ku difaaca ayaan usoo jeediyey nabi maxamed sal ly slam xaqiisa inaan ku difaaca ayay iga tahay ciddii waxaa aaminsan ee waxaa la shir imanaysana arrimaha jawaabtooda laga doonaya ilaahayna ha u toobad keenaan haddaanay jawaab u haynin uma hayaane nabigana been abuuradka ha laga daayo sala allahu alay wasalam sanad walbana khilaaf ku jiri mayna iyo muran eh ama haatu burhaanakum in kuntum saadiqiin ama daliilkiina keena oo ummadda qanciya ama waxa weeye rasuulka iftiraaq iyo been abuurad ka daaya ummaddana khilaafka ka daaya wax badan badan badan oo shareecadii nebiga ah baa inaga maqon inaan haynba oo inaynu doonna ay ahaydo waxaan diinta nebiga ku jira inaan ku daallo waktigeenna iyo maalkeenna ku lumino ma aha ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baqano ilahi inaan u toobad keenno ilahina subxaana wa tacaala waxa wey aan usoo noqona asagana aan xasuusnaano waxaan kusoo khabtimayaa saddex su-aalood ayaan weydiinaya mawliidku ma cibaado ilaahay loogu dhowaado oo ajri lagaga doonaa mise ma aha hadday tahay cibaado ilaahay loogu dhowaado xuska nebi maxamed habeenkaa la xusaya haddii ilaahay wax lagaga doonayo in cibaado ilaahay loogu dhowaado inay tahay nebi maxamed miyuu ogaa mise muu ogeyn miyuu garanayey mise nebigu muu garanayn haddaad tidhaahdaan nabi maxamed uu garanayey sala allahu alay wasalam dadka miyuu u caddeeyey mise uu ka qariyey haddaad tidhahdaan uu u caddeeyey halkuu ugu caddeeyey keena ay tasubxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته